isbedel dhinaga qiimo ayaa lagu dareemahay qiimigii laga shalgada jiray dahabka baydhabo taasayti oo hadda ganacsatadiioo ka sheegeen inuusay ku eedan sareey sanadooga indambeynayo oon ka aragna isbedelkun haatow qiimo la-eg qiimigii hore ee laga shalgaday dahabkiyo ka korortay taasayti oo sababtay oo ka sheegeen suuqleyda dahabka inuusay isbedelka dhinaga siyaasada dunida oo wadamada ilaha ku dhoofiyi jiray qaarsho iyo hadda adagtay in laha kubiyo dahabka maxamed maxamuud aadan oo kumid ee ganacsatada dahabka waana ee milkiiliga xarunto dahab miir jawayba usi sheegay in qiimo isbedelka maalinba maalinta ugu dambeyta iyo laka aragahay taas oo faa-iidan eta ganacsatada dahabka ugu fadhiyey sambal konton doolar ninka fadhigayga boqolii dhoodhow maraa garaamka konton doolar ka badan faa'iido saaran marka layaabka anka badan oo la layaabo macnaha maxaa la faa'iidada xataa mararka qaar way layaabo kor marka suusata xaaladiisa hadda heer waxaan maraynaa dahabka qofka ninko xataa noogada beesa kaasha isweeda xataa inta unka shilaa xataa aan dhahano dahabkeen maanta ma gadayna xataa inaan dhahno ilaan sababto waa maalin walba dahabkee ka darsamaayo maalin walba laba doolar saddex doolar yaa ka darsamaayo dahab hata boqol iyo shan doolar haddii aan garaamaan gad bara boqol iyo toban doolar diira marka kii maanta ani aan gada bariig shilaayo meeshale aan gadi maysan weeli marka may la raayo is waqtigii oo ganacsigaana la yaabka laa ama qof walba oo ganacsigan dahabkan ka jara qof kasta haada geeg waqti oo yaab lee la marahay